شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم ثم ما بعد أيها الإخوة والأخوات اعلموا أن الدنيا دار فناء ليست بدار بقاء رغبت عنها السعداء وصرعت إليها الأشقياء عباد الله إخوة الأعزاء waxaan u sheegayaa een addoommadaha markaasi walaaladay rag iyo dumar ooaan uga warramaya aan doonayaa inaan u tilmaamo siday u og yihiinba adduunyadani waa daaru fanaa waa daartii dhamaanshaha waa mid idlaanaysa oo dhammaanaysa ma aha daar baaqi noqonaysa oo joogaysa waa daar ay iska naceen dadkii sucadada ahaa ee liibaanay ee halu jannaha ilaahay ugu talagalay waa daar oo ay daba ordayaan ay eryanayaan kuwa guuldaraystay ahlu naarka iyo ashqiyadu ikhwat alislaam tanabahuu watafakkaruu qad bayana allah warasuuluh qiimat addunya binisbati lilaakhira waxaan idiin sheegayaa oo aan aada idinku weyneynayaa aadna idinku baraarujinayaa bal inaad eegtaan oo aad ka fikirtaan ilaahay rasuulkiisuba waa ay caddeeyeen allah subxaana wa tacaala waa baynay rasuulkiisa moxameda sala allahu alay wasalam waa baynay qiibadda ay adduunyadu leedahay siday walaalada sheegeen iyo mansiradeediba aakhiro marka lala barbar dhigo ee loo eego aakhiro waxba kaga dhici mayso ilaahay waa caddeeyey bayaanan shaafiyan kamaa yali bayaan aada iyo aada qof kasta oo caqli leh oo qalbigiisu saliim yahay shaafiyaya ilaahay subxaana wa tacala ayuu caddeeyey qiimaha ay adduunyadu leedahay daatadeeda marka la qiimeeyo xajmigeeda marka la qiimeeyo allah subxaana wa tacala waxa uu ku caddeeyey aayad qur-aan ah suurat alcankabud ka mid ah wamaa hadihi alxayaatu addunya ilaa lahw lacibun waina daara alaakhira lahiya alxayawaan low kaanuu yaclamuuna wamaa haadihi bal hadda taxqiirka eeg tani baa la yidhi nolosha adduunyo ma ay ahaa qiimaheedu ma dhanna wax ka badan lahwi wax la yidhaahdo lagu maaweeloodo oo laysku iloobo lacib wax la yidhaahdo lagu cayaaro oo lagu dheeldheelo waina daara alaakhira lahiya alxayawaan laakiin daarta aakhiro nolosha dhabta a dheh low kaanuu yaclamuun laakiin insaanka intooda badani inay gartaan baa wanaagsanaan lahayd awalan marka ugu horeysa alishaara hunaa litaxqiir awalan ilaahay markaa waa ishaara iyo adduunyada ishaaradani waa taxqiir adduunyada markaa la liidayaa oo waxaa la leeyahay alxayaatu dunyaa waa mid oo liidata haddaba tan la ydhaha alxayaatu dunyaa hiya daaru latii naxnu fiiha waa daarta aynu maanta ku nool nahay wawusifat bidunya waxaana la yidhi adduunyo adduunya lagu magacaabay bisababayn laba arrimood dartood baa adduunyo lagu magacaabay liduluwihaa zamanan waliduluwihaa martabatan liduluwihaa zamanan zamankeedu waa uu dhow yahay wa duluwihaa martabatan darajadeeduna way gaaban tahay mid oo sarraysa maaha culimada inoo sheegay oo waxay yidhaahdeen addunya latii hiya dunya adduunyada adduunyada lafteeda ah ee adduunyada loo jeeda ah tanxasiru fi haadayn alamrayn waxay ku soo ururtay labadan arrin fi lahw wallacib wax lahwi la yidhaahdo oo qofku ku mashquulo iyo wax cayaaro dhabaan ahayn dheeldheel iska taagan waxaa la yidhi ina allahwa bilqalb lahwigu wuxuu galaa qalbiga ayuu ka yimaadaa wa huwa kaflatu waa qalbiga bini aadanka kafladu waxa la dhaha daboosho wamtilaa'uhu bilmanaahi wa bimaa yulhiih can daacati illah qalbiga oo waxa lahwiga lagu habsaamo waxaa qalbiga ka mashquulinaya ku xidhnaanshaha allah subxaana wa tacaala qalbiga ka mashquulinaya daacada ilaaha iyo digriga wallacibu biljawaarix lacibkuna xubnaha qofka ayuu kasoo furaa wuxuu ka yimaadaa carabka iyo carabka qayrkiiba ilaahay subxaana wa tacaala lahwiga ayuu nooga waramayaa inuu shay madmuuma yahay oo dadka luminaya wa min annaasi man yashtari lahu alxadiis liyudila can sabiili illah wa min annaas bacdu annaas dadka qaar ka midihi waxa ay gelanayaan oo ay bedelanayaan lahw alxadiis waxa la yidhi lahw alxadiis wax la yidhi markaasi waa shay kasta oo muraadka iyo qasdiga dhabta ah qofka ka mashquulinaya oo ka habsaaminaya muxuu taa ugu doorsanayaa markaasi ee ugu iibsanayaa lahwiga liyudila can sabiili illah awalan waxa weeyaan liyudila can sabiili illah isagu dariiqa inuu ka lumo iyo weliba waliyudila can sabiili illah dadkana dariiqa uu ka lumiyo labadaba waa ay markaasi aayaddu xambaaraysaa inuu yahay mid lunsan oo dariiqa ka lumaya hadduu lunsan yahay dadka wuu luminaya hadduu yahay kii dadka luminayana isaga naftiisu inay lunsan tahay waa hurtila liyudila annaasa can sabiili illah aladii huwa dariiqu meesha uu dadka ka luminayaa waa sabiilkii ilaahay sabiilullahina wuxuu yahay waa dariiqa allah almuusil ilay ilahay subxaana wa tacaala lagu gaadho waladii wadaca huwa caza wajalla waa dariiqa ilaahay uu dadka u dhigay wa huwa alislaam waana islaamka maanta aynu ku dhaadanayno waxa weeyaan nicmatu lislaam hiya acdamu nicmatin nicmada islaamnimadu waa midda markaa ugu sarraysa nicmo adduunka ilaahay uu siiyo adduunyadan wa ana ficla hada naashiyun can iljahri billah addoonka dadka luminaya ficilkan uu samaynayo lahwiga ee uu dadka ku luminaya horta jaahilnima u geynaysa uu kasoo fulaya allah subxaana wa tacaala iyo xuquuqdiisa ayuu jaahil ka noqday waa can iljahli bisharci wuxuu jaahil ka noqday shareecada allah wax aqoona aanu u lahayn cibaad allah barta shareecada ilaahay barta kitaabka iyo sunnada ay idin badbaadaan adduunyada iyo aakhira labadaba wa can iljahl lixaqiiqati maa khuliqa lah addoonkan lahwiga garanaya maxaa ku kalifay waxaa ku kalifay uu ficilkaasi ka soo furay jaahilnimo uu jaahil ka noqdo addoonku xaqiiqadii loo abuurtay wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun ilaahay subxaana wa tacaala ka jinka la yidhi iyo ka bini aadamka la yidhi maan abuurin buu yidhi manaan uumin ila liyacbuduun waa liyuwaxiduuni ilahay wuxuu ka rabaa an yuwaxiduu inay ilaahay waxidaan yani cibaadada keligii ay siiyaan muhiimadaasa ilaahay u abuuray kayf tatalaha biamrin laa tastafiid minhu akhi lmuslim anta alcaaqil qofka muslimkaa caaqilka waxaanu sheegayaa sidaad ugu mashquushaa oo aad ugu markaa samaysaa lahu iyo markaa lacib waxaan faa'iido ku lahayn fa hadaa jahlun waa jaahilnimada caynteedii qofku jaahil ka yahay shaygii habboonaa inuu barto oo uu ku daydo laakin kaiira min almufasiriin culimadu waxay sheegeen inta badan mufasiriintu waxa ay markaasi sheegaano yidhaahdaan ee markay ka hadlayaan aayadda tafsiirkeeda ina almuraad bilahwi alxadiis ujeedada lahwilxadiiska laga leeyahay huwa alghinaa aayaddu heesta ayay ka waramaysaa in heesahan iyo muusigan maanta noqotay balwa caama musiibo guud iyo imtixaan ilaahay dadka uu ku saliday in fara badan oo ka mid ah allahuma ilaa man raxima rabbuna qaala bidalika ibnu mascuud radia allahu tacaala canh wakadalika cabdullahi bnu cabaas radia allahu tacaala canhuma saxaabadaasi waxay ku fasireen heesta ayaa loo jeedaa wa jamaaca macnaa min asalaf jamaaca salafka ka midna heesta ayaa loo jeedaa bani lahwiga xataa ibnu mascuud cabdullahi bn mascuud ayaa waxa uu ahaa yaxlif fayaquul waa dhaaranayay oo wuxuu odhanaya wallahi aladi laa ilaaha ilaa huwa inahu lghinaa lahw lxadiidka laydiin sheegay ee aayaddu ay tilmaamtay waa ghinaaga weeyaan hees dheh iyo muyuusigeedaba raaci bayhaqi baa soo saaraya xaakimka wa saxaahu ibnu xajar walghinaa yumbitu nifaaq fi lqalbi waxay dhahdeen salafkii ghinaagu iyo heestu wuxuu soo saaraa munaafaqnimada qalbiga ayuu ku beeraa haddaad dhulka biyo ku shubto ood sarac iyo markaa nabaadna ku beerto biyahana waraabiso laabudda sarac iyo nabaad inay soo baxayaan qalbiga haddii hees iyo muyuusi la waraabiyo waxaa ka soo baxaya waa maxay maaha nabaad iyo sarac waxaa ka soo baxaya maaha taqwa allahi tacaala waxaa ka soo baxaya maaha imtisaalu awaamir illah waijtinaabu nawaahi waxaa ka soo baxaya maaha caqiido iyo cibaado saalixa caqiida saxiixa waa cibaado saalixa iyo akhlaaq kariimi kama soo baxayso maxaa ka soo baxaya qalbiga marka hees lagu daaro ee miyuusi lagu daaro waxaa lagu ka soo baxaya waa munaafaqnimo u fiirso majaalka iyo waaqica dhulka aynu noolnahay wallaahi inaanad guri ka soo baxaynin oo aanad mid kala gelaynin oo gaari aanad fuulaynin oo aanad mid kale ka degaynin oo shaaric aanad marayn oo dariiq aanad ka laabanaynin dhagahaagu waxay maqlayaan waa hees iyo muyuusi markaa ayay maqlayaan hees iyo muyuusi ayay maqlayaan intii hore ee qofku markaasi rikood lacag badan iyo bayteriya uu iibsan jiray aad iyo aad baabay arrintaasi dadka qaarkood ugu cuslayd inay heesa wada dhegaystaan arrintu intay idaacad keliya ka koobnayd hawshu way koobnayd arrintu intay bal telefishin oo keliya taagnayd arrintu way markaasi sahlanayd maanta maxaa taagan moobilada maxaa ku jira moobilada gacanta lagu wada haysto waxaan arkayaa caruur yar yar sibyaan dalabatul cilmi oo markaasi makaatibta dhiganaysa iyo madaariska oo moobil wada laalaadsanaya hees baa ka baxaysa wallah uqsim billahi aladi laa ilaha hayru waxaan ku dhaartay ilaaha isaga mooye mid xaq lagu caabudaa aanu jirin inankii madarisal qur-aan ka soo baxay madarisad iyo tacliimta diinta islaamka iyo tarbiyada ka soo baxay fasalka markaa uu soo dhaafay iyo xiisada wuxuu daaranaya heesta ugu jirta heesta ugu jirta markaa moobilka ayuu daarana weliba wax kaloo kasii daran baa jira hadday arrintu hees iyo muyuusi keliya tahay waxaan arkayaa caruur yar yar oo gidaarada madmadow ayay tegayaan maxaa u daaran muyuusi baa u daaran waxaa u daaran wax qaaqaawan oo moomilka ku duuban waxaaba ka sii daran waxa la yidhi marka memary baa la yidhaahdaa oo kaba sii jaban moobilka iyo sameecado ku rakiban oo qof kasta uu ka heli karayo bisuhuulatin waxa aad moodaysaa nimankii qarbiga ahaa alyahuudu wanasaara siday noola dagaalameen inay noqotay khuda naajixa meel kasta ayaa loogu soo shubay guriguu gelayaa telefishinkii bay ka socotaa rikoorkii baa yaalla dabadda ayuu soo baxayaa meel walba way saaranta iyo sameecad walba allahuma ilaa meelaha laga aadaamo iyo meelaha makarafoonada muxaadaradu ka baxaysa mooyaane moobilka ayuu ku sitay hadduu ka fogaado intaasoo dhan oo wuu dhegaysanaya wixii la dhegaysanayey wuu daawanayaa wixii arkaya la daawanayey qalbigiisa ayaa weeraynaya qalbigeenii iyo indhaheenii iyo dhagaheenii ma ay jiraan dadkaynu doonayna inaynu xaqa u sheegnaynu waafajino dariiqi ilaahay ugu talagalay maxaynu ku waafajinaa waa laga ammaanaysay indhaha iyo dhagaha iyo qalbiga intaba ma ay joogaan maxaynu kula hadli marka maxayse qaadanayaan waa iyar tahay intii ilahay u naxariista way qaadan doontaa tafsiiru saxaaba xuja marka ay leeyihin aayaddu heesta ayay ka waramaysaa iyo qinaaga tafsiirka saxaabadu waa xuja la xujaysanayo goorma ida kana mima laa majaala fiihi laa majaala lilijtihaad fiihi marka aanu saxaabigu ka hadlaynin ra'yigiisa marka aanu markaa isagu cabiraynin fikirkiisa iyo ijtihaad isaga ku saabsan marka aanu cabiraynin ee uu markaasi uu markaa u noqonayo mid oo markaa qowlkiisu uu yeelanayo markaa hadduu doono ama markaasi xukmu rafci iyo wax lamida ijtihaad u khaasa haddaanu ahayn xuju noqonaya cidina ku khilaafin nas aayad iyo xadiistoonan aanu khilaafin waxaad ogaataan mufasiriinta saxaabada iyo taabiciinta iyo ciddii ka dambaysay salafkii saalixa ahaa qad yadkuruuna tafsiira alaaya cala sabiili lmithaal waxaa laga yaabaa inay aayadda fasiraan ay tafsiir saaraan tusaale ahaana ay u saaraan laa calaa sabiili alxasri iyagoon odhanaynin tafsiirku qowlkaasuu ku koobayay iminka hadday ghinaaga ku fasireen wixii lahwi la odhan jiray bijamiici anwaacihi wa ashkaali laga saari maayo oo waa ay ku fasirantahay aayaddu wax kastao dariiqii aakhire kaa mashquulinaya dikr allahi tacaala kaa mashquulinaya daacada ilaahay kaa mashquulinaya lahwi buu noqonayaa alxaasil wuxuu noqonayaa markaa xaasilu dunya anaha lahwa lacib adduunyada isku soo gebagebe waa lahwi iyo lacib weeyaan waa wax lagu maaweelanayo cayaar xata alumuur aljidiya alatii lidunya arrimahaynu dhab inaga ah eenu adduunyo ula jeedno hiya lacib iyada qudheeda cayaara walimaada liannaha tadhab walaa tabqa adduunyadu way tegaysaa mana joogi doonto aw yadhabu canha saaxibuha haddaanay iyadu teginaa saaxiibka adduunyada haystaa waa uu ka tegayaa alculamaa ayaa waxay leeyihi raximahum ullah ana alacmaalu asaalixa maa hiya min addunya أعماشا وناكسنا صالح الدنيا كما من مدخاء ولهذا لو أراد بها الإنسان الدنيا لبطلت سيدا درت أعماشا آخره هدو أدونك الدنيا ولتشيرو أعماش ويكبريسا ولم يكن له أجر فيها عمل كي آخره الدنيا وكد ضلبنا لغما أبا المرين شيخ الإسلام ابن تيمية أيها وحر من حجة ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق قفك حجة سوء الدنيا فقط وحجة درتيد قفك النصيب يعني من نصيب آخر نصيبكم لها ويشهد, له... ويشهد لهذا الكلام قوله تعالى كلامك شيخ وحا أمر خاتك عيا إلهي سبحانه وتعالى قول كيسا من كان يريد الحياة الدنيا وسيلتها من كان يريد قفك أم الدنيا كل إرادتي مقصود كي صدمي ujeedadii soo dhami dadaalkii soo dhami fikrigii soo dhami aragtidii soo dhami hamigii soo dhami yuriidu yuriidu alxayaata addunya noloshan adduunyada ayuu doonayaa zinadeeda ayuu doonayaa waxa uu doonayaa dumar waxa uu doonayaa ubad waxa uu doonayaa dahab waxa uu doonayaa doolar waxa uu doonayaa lacag waxa uu doonayaa baabuur iyo daaro waxa uu doonayaa magac iyo qiimo sharaf iyo wajaaha iyo mansila iyo darajo ayuu doonayaa waa sinatu dunya waxaasoo dhami qofka hamigiisa iraadadiisa ku soo ururiya adduunyada ilahay wuxuu leeyay nuwafii ilayhim acmaalahum fiiha kuwa sidaa u shaqaysanaya acmaasha adduunyadan ay ka qabtaan waanu u wafaynaynaa wahum fiiha laa yubkhasuun acmaashaana lagama khafiifinayo acmaashaana lagama nusqaaminayo lagana baksi maayo intii ilaahay ugu talagalay lawxulmaxfuudka ku qornayd waa la siinayaa walaa shaka fi dalik ilaahayna waxau yidhi أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبد ما ك... وحبد ما صنعوا فيها وحبد ما, ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون كواس الليدين شيغي اي صفات اي تلمان تاليه اي قصيغي وجددودو اي تهي الدنيا كواس وا كوا ان هبا يراتي اخره كلهين نار مويانا wax kale نار bay ku leeyihiin wax kale ma laha وحبد ما صنعوا فيها صنعيغي iyo makrigii xaqa ay doonayaan inay ku banjariyaan oo ku fashiliyaan oo ay ku horjeegsadaanna wuxuu noqday mid buray oo baabaahi wax allaale wixii camal ay islahayna aakhira u qabsateen ama markaasi camal oo hagaagsan baa qabanaysaan aasaaskii iimaanku waayey isaguna waa baadil waxaan filayaa qofka caynkaa laga helaya waa gaal uun haba yaraatee qofka gaalkaa ayuunbaa markaa taa ay taasi ku rumoobaysaa leanna qofka muslimkaahi oo iimaan ku jiro oo camal saalix uu samaynayo kollayba intaasi waxay ka soo hadhay iraadadii iyo ujeedadii adduunyo waayo iimaanku iyo camalka saalixi iraadadii iyo ujeedadii adduunyo ma hadde intaasi waa uu ka soo baaqi noqday cibaad allah ikhwat alcisaa waxay markaasi arrinkaasi wayna tusinayaa inaanay markaasi acmaashu aakhiro loogu talagalay adduunyada aanay ka mid ahayn sidaa markaa ilaahay qur-aanka ku sheegay ayaa nabigana caleyh salaatu wasalaam kalaamkiisa ayna tusaya taisa cabdu dinaar taisa cabdu dirham taisa cabdulkhamiisa تعس عبد الخميرة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تنقش نبي قول عليه الصلاة والسلام أدونك الدنيا واو هوجي وانو دلوبي وأدونك الدنيا وكشينك عابدية دولارك عابدية أساسك يو بلعنا الدنيا عابدية دينارك يو درهمك يا قضيفة يا مرضى يا حريرته يا قروحة أيو عابدية كافي تعس وانتكس بوري نبيك وهو بي وهو هلاك سبي أفكو الرئيس كدري هدوك فانا كإمايو وإذا شيك فلن تنقش قضح هدي مدنا لقى مدنا للريو من لقى صاري كرا يماها أي مشكلة كل المشكلة مشكلته مصيبة كستا مصيبة دي ساعة كل داء له داء لبعضنا الدنيا دي عذر آدم بيسقى عذرها لب مركو كبحبة وردك لا يقليا ديني كلا يضبالنا يا إلهي ما نقول تلقرينو كبحيه محنا دا لأن إساق عبد الدنيا نغضي أدونك أدوية البخاري بحديث كسو صاري فالحاصل أن أعمال الآخرة ليست من أعمال الدنيا أعماش آخرة كما مدها أعماش الدنيا بل إذا أريد بها الدنيا بطلت أعماش حبيرات آخرة لو قلت لقلي قصة جيدة الدنيا سبدرو وباطل والحياة الحقيقية هي حياة الآخرة الدنيا هذي بركو مطال تهي نرشا من تهي وتآخرة إلهي نولي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان دارت آخرة ونرش الحياة الحقيقية ونرش دوتعة هي حياة الآخرة تاسنا وآخرة لأن حياة الدنيا في الحقيقة ليست بحياة دتك موديا نرش الدنيا دينا وحتهاي وحلال وحيتهاي مجر لأسباب أولا لأنها منقصة كل صف فيها له كدر adduunyadani waxaa ku dhex jira xiisad wax kastoo saafi dhexdeeda noqonaya ma jiraan ilaa xiisad iyo dhooqo imtixaan iyo balaa ayaa ku dhex beeran marka labaad annahaa kayru baaqiya hadday waxay doontaba ha iska ahaatee joogayso danbay noqon lahayde adduunyadu ma joogayso waa ta saddexaad ina alinsaana muhadad fiiha qofka bini aadanka ahi adduunyadan hadidaad buu ku jiraa waa loo hadiday oo loo goodiyey falaa yadri mataa yaatiihi ajalu ma garanayo goortuu dhimanayo goortay ajashiisu iman doonto sabaaxan aw masaa'an galabta muu dhiman waa beriga muu dhiman wa kam min insaanin kharaja min ahlih walam yarjic ilaa jutha badana bini aadan ehelkiisii saaka kasoo kalahay oo ka soo baxay aan ku noqonin ilaa in lagu celiyey mooyaane isagoo meyda oo naxashka lagu sira wa kam min insaanin calaa kursiya famaa akmala alkitaabata alatii yakhuduhaa biyamiini badana nin maktab fadhiya arday wax akhrisanaya miiska dusha ka baxay qalinka iyo warqadda isu qaaday doonaya kitaaba inuu qoro midigtiisa ku xariiqo oo aan dhammaystirin ilaa ay nafti ka baxday badana afo ilmaheedii yaraa intay la dhistay shandada u xambaarisay dugsiga qaba jirhi isagoo miida loo soo celiyay badana afo hooyo caruurteeda markaas ahay u raadiso suuqa oo kalahdo sallad qaadatay dariiqba nafti aanay la dhaafine iyadoo miida guriga lagu soo celiyey badanaa nin saaka guriga ballaminaya oo odhanaya maanta qadadeedu waxay noqonaysaa oo ay ka koobantahay nooca iyo nooca sharaabkayga iyo cabitaankayguna sifadaasuu yeelanayaa qadageynu maanta waa caynka manacal fanan isagaa loo kariyey oo loogu talagalay laakiin lam yakul walam yashrab mana cunin mana cabin adduunyadu waa ta walaysa haadi hiya alxayaatu lxaqiiqa adduunyada xayaatu dhabca mabay aha walihaada yaquulu shaacir nin gabayaababa hadlay oo waxa uu yidhi laa diiba lilcayshi maadaamat munaqasatan ladaatuhaa bidikaari lmawti walharabi laa diiba lilcaysh nolosha wanaag kuma jira adduunyada maadaamad munaqasa intay tahay nolosha adduunyadu mid ciidaysan dhanaankeeda iyo macaankeeduba waa lagaa ciidayn saafi ku noqon maayo waayo ladaatuhu bidikaari lmawti walharabi waxa weeyaan macaanka adduunyada waxaa kaa dhooqaynaya xasuusta geerida iyo gabowga mahmaa daaba laka alcaysh si kastoy noloshu kuugu fiicnaato si kastoy noloshu kuugu macaanaato idaa ta'ammalta sawfa tahranu oga waad gaboobeysaa haddaad u fiirsato wa tadfacu hada alcaysh wa tadacu hada alcaysh noloshanna waad ka tegi walaa diiba lak noloshu markaa macaan iyo wanaagtoona kuuma lahaa sawfa tamuut tufaariq min addunya falaa tabqa lilcayshi aslan tantahi min addunya noloshan adduunyada kuu joogi maysa haddaad macaansanayso ayada ayaa kaa tegi adduunyadu farahaaga ka bixi adigaa ka faaruqi doona alxaasil ana daara alaakhira sadaqa rabbuna casa wajal daarta aakhiro ilaahay run buu inooga sheegay hiya alxayawaan fahiya alatii yanbaqii lilinsaani alcaaqil adduunyadan iska dhaaf aakhira ayaa nolol dhabi taallaa waa midda qofka bini aadankaa caqligu ku dhan yahay ay ku noqonayso waajib uu garanayo an yascaa lahaa inuu iyadoo camal falo waxaa hariiba annahu idaa sacaa lilaakhira xasana addunya walaakhira qofku hadduu aakhira unu shaqaysto labadaba wuu isku helayaa daarood adduunyada aakhiraba u helayaa wa idaa sacaa lidunya faqad laakiin hadduu adduunyada u keliya u shaqaysto adduunyada oo qudhaata hadduu ku dadaalo maxaa dhacayaa faatat iddunya walaakhira labadaba waaye wallah adduunka iyo aakhira labadaba wuu dhaafaya wadaliil man kana yuriidu xarsa alaakhira nasid lahu fi xarsi kasba alaakhira qofka aakhira kasbigeeda iyo sawaabkeeda doonaya waxaanu u siyaadinaynaa kasbiga aakhiro abaalka iyo sawaabkeeda ah suuratu shura ilahay ku sheegay aayadda labaatanaad hadduu adduunyo doonayana intii ilahay ugu talagalay dhaafin maayo yacni nucdii xarsa alaakhira maca adduunya labadaan isku daraynaa baa ilahay leeya kasbigii aakhira markuu u shaqaysto iyadoo wuu helayaa adduunyadana waa uu helayaa ilaahin baa waxa uu yidhi man camila saalixan min dakarin aw untha وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل عملا صالحا بك لغت أحد كعمل صوبا سمية متى يكون العمل عملا صالحا عملك قرن صالح نقضى إذا كان القصد لوجه الله تعالى مركا لوجه الله سمية وكان العمل موافقا للكتاب والسنة oo shaqaduna ay noqoto la qabanayaa camal oo waafaqsan kitaabka iyo sunnada camalkaasi rag iyo dumarka samaynaya miduu doono ha noqdo waxaa laakiin laga rabaa xaal uu yahay muumin lianna aasaasu lcamal huwa liimaan aasaaska koowaad ee camalka laga rabo inuu ansaxo waa iimaan marka labadii shardina uu oofsado ee qofkii taa uu kula yimaado falanuxiyinahu xayaatan dayiba xayaato wanaagsan oo dayib aanu siinaynaa waa goorma hadaa jasaaun caajil fi dunyawia waa abaalmarin dhaqso badan oo adduunyada loogu soo qadimayo xayaata muma'ina mustaqira laa xusna fiiha badanaa mid maal haysta badanaa mid maal dhaqay oo ubad haysta badanaa mid markaa sawjaad badanaa mid daara iyo baabuur badanaa mid magax madaxnimo iyo magac haysta laakiin qalbigiisu dumaaniinad iyo raaxa aanu haysanin halka ka faqiirka halka ka mutawasitkaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ee markaa inuu rumeeyey oo dabeedna la yimi camal saalixa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa carabkiisu ku qoyan yahay uu qalbigiisu raaxaysanayo ee qalbigiisu uu yahay mustariix ee qalbigiisu yahay mudmayn uu yahay mustaqir aad iyo aad markaasi ugu sugan waa ilaahayn baa ugu soo dedejiyay adduunyada walanafsiyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun waxaanu markaa ilaahay ku abaal marinaynaa buuhi abaal iyo ajar wixii ay lahaayeen biaxsani maa kaanuu yacmaluun camal ay sameeyeen kii ugu wanaaga badnaa oo xasankii miyaa laga tegayaa axsanku wuxuu noqonayaa alwaajib wlmustaxab alwaajib wlmanduub camalka waajibka ah iyo camalka mustaxabka ama sunaha ah ama manduubka ah ayaa waxaa la yidhahdaa markaasi waa ka ilaahay uu adoonka ku abaalmarin ama almubaax fahuwa alxasan wixii sharciyan mubaaxa dee waxa weeyaan isaga abaalmarini qofku inuu biyo cabooyo hadduu iska daayo laga yaabay hadduu markaasi caadada markaa niyo wanaagsan la yimaado inay cibaada isu bedashe laakiin kaasi waa camal qofka markaa mubaax looga dhigay hadduu sameeyo haddaanu samayna cidi markaasi kuma lurine isagay u taallaa laakiin wixii waajiba iyo wixii sunno ah ayaa lagu abaalmarinaya wa hada jazaun aajil kaasna waa jaza iyo abaalmarinta u kaydsan aakhiro qiimatu dunya azamaniya qiimada adduunyada xagga zamanka iyo waqtiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu caddeeyey oo waa uu bayanay araditu bilxayaati dunya min alaakhira adduunyo maa doorateen adduunyo maa jeclaateen adduunyo maa raalli ku noqoteen oo aakhira ayaa ka doorbideen famaa mataacu lxayaati dunya fi laakhira ilaa qaliil zamanka adduunyada iyo waqtigeeda haddii aakhiro loo eego waa waqti gaaban waa wax yar oo aada iyo aada u kooban miyaanay ahayn afalaysa qad jacala allahu lakum cuquulan tasiluuna biha lumuur caqli miyaan ilahay idii yeeli oo aad arrimaha miisaanka ku saartaan ayuhaa axaqu biliisaan ma adduunyadaa mudan in la doorbido mise aakhiro xikmad baa waxay odhanaysaa laa yastaqiimu xubu dunya wa xub alaakhira fi qalbi muuminin kamaa laa yastaqiimu almaal wadaaru fi inaa'in waaxidin waa xikmad aada u cajiiba oy xokamada ku hadleen oo waxaa la leeyahay xubi adduunyo waa jacaylkeeda iyo xubiga aakhiro waa aakhiro jacaylkeedu qalbi ma wada galaan misaal maxaa u ah dabka iyo biyuhu meel isuguma wada tagaan haddaad weel biyo ku shubto dab baan ku shidayaa suuragal noqon mayso adduunya waan jecelay allahna waan jecelay rasuulkiisana waan jecelay waxay jecelyihiinna waan jecelay aakhirana waan jecelay haadaa maa yumkin ama xubiga adduunya qalbiga ku weynaanaya waxaa kalaa ka baxaya ama xubiga aakhira ayaa qalbiga degaya oo allah iyo wixii uu jecelaya baa la jeclaan doonaa labadaa mid ayay noqonaysaa qiimatu dunya bilwasn miisaanka saar adduunyada nabigaa inoo sheegay caleyh salaatu wasalaam law kaanat idunyaa tacdil cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minha sharbata ma adduunyadu hadday qiimo leedahay oo ay wax tarayso oo ilaahay ay ula dhigan tahay garab kaneeco kaneeco yar soo qabo waabay yartay meel la qabta male baalkeedana eeg xuubka ah ee haddaad gacantaada saarto baaba-aya adduunyadu hadday intaa leeg tahay la qiimo tahay ilaahay agtiisa wallahi inaanu kababiya ka waraabiyen gaalka kaafirku nasiibkuma yeesheen sida xadiiska saxiixa ah tirmida uu soo saaray xasan albasri raximahu llahu tacaala maa adraaka xasan lbasri wamaa adraaka xasan lbasri xasan lbasri alcaalim rafiic faqiih caabid فاهم صفوين لما ترين كرو أحد التابعين الثقات كسو برباري وقريه رسولك عليه الصلاة والسلام يسوجات كي رسولك يسو برباريين وحسن بن أبي الحسن أبيه يسار بالله لحظة وحوية وحا حريي سيد بن ثابت هو يدي وخيرة ومولات أم سلمة أم سلمة أيا حريصي خادمة بيواهيد ووأشقين جرتين dabeedna markay u shaqaynaysa umu salama oo sawjadii rasuulka ah khayre oo dhashay xasan albasri ay shaqo u dirato iyaga isagoo yar oo naaska ku irmaanyay ayuu ooyaa dabadeedna waxay soo qaadaa isagoo ooyaya waxay ku maaweelisaa naaskeeda oo macaanaa ku yaala naaskeedu inuu irmaanaado waxaa ugu dambeeyey umu salama markuu sawjkeedii hore ee abusalamo la odhan jiray qabay ee afarta carur ay u dhashay rasuulkaa uga dambeeyey caleyhi salaatu wasalaam markuu isagu dhintay waxba umay dhalin nabiga caleyhi salaatu wasalaam nebiguna wuu dhintay maantana waxay barbaarinaysaa xasan albasri oo naaskeeday ku duwaysaa laakiin waxay idhaahdeen culimada taariikhda sida albidaaya wanihaayaba ku qoran markay naaska afka u saartaba caanu u dararaa labadaba caanu kaga dhargaa dabadeedna waa halka cibaadada iyo fadliga iyo xikmadda uu ka helay inuu cabay naas loo nisbeeyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inuu cabay naas umma saalixad ah oo saxaabiyad ah oo baariad ah oo umahaatlmuminiinka ka mid ah ogow caanaha naaska ka imanaya ilmaha saamayn buu ku sameeyaa hooyadu hadday tahay hooyo markaasi fariid ah oo fadilad ah oo caqli leh ilmuhu caqli buu yeelanaya ilmo wanaagsan uu noqonaya hadday axmaqo tahay oo isaxsaxo tahay ilmuhu sideedoo kaleu noqonaya raggii dardaarmi jiray salafka waxay idhahdeen ilmihiina ha iskaga duwina berigii la kireen jiray dumarka naaskooda ilmaha markaa gabadh axmaqada ha u geenina odhan jireen ka fiirso tasaalixadda ah iyo tafaajirada ah labada mid walba tacfiir bay samaynaysaa hooyadu marka aduba doonayso sahan bay u baahantay umma saalixa duriya dayiba layskama doono un rabbi habli duriyatan dayiba waa aqwaashii ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga warramay hooyada wanaagsani tacfiir bay ku leeday ubad wanaagsan oo saalixa in la helo hooyadu waa inay marka hore lagu rabeeyo iyada diinta islaamka maaha in lagu rabeeyo dimuqraadiyadda iyo akhlaaq alqarbi iyo qaawanaanta iyo akhlaaq xumada in lagu rabeeyo maaha liana hooyadaasi ummadaasi guri dhisi mayso ubadnama keenayso xasan albasrina la weydiiyey raximah llahu tacaala maa siru zuhdik fi dunya maxaad addunyada uga saahiday sirta bal ku jirta meesha sababta sihdigan ku gaadhsiisay noo sheeg xikmadii ayuu dabeedna uu sheegay waxa uhi calimtu biana risqi lan ya'khudahu hayri fadma'na qalbii lahu horta waxaan ogaaday ilaahay arsaaq buu ii qoray cid kaloo qaadanaysaana ma jirto qalbigaygu raalli buu ku noqday dabeedna arrintaasu ku xasilay wacalimtu ana camalii laa yaquumu bihi hayri fashtaqaltu bih waxaan ogahay buuhi waajib baa la i saaro camal baa layga rabaa camalkayga cid iga qabanaysaana ma jirto cid kale u qubay camalkayga ma jirto sidaa darteed ayaan camalkayga ku mashquulo shaqadeedaan gartay buuhi وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن أقابله على معصيته وحر وحن قادي إلى هين يركيو أو إدارة عليو طب نوحن كحي الشوضي إلى هين معاصي قابله إلى هين قابله معصيان أكو سمينيو إساق مركاسي حقيسي وأنا عاصي أيو أيام كحي الشوضي استحي من الله أخي المسلم بل مركا نفتا مركا أي بيرس حمان بل كفكر إلى هين وقاركيا waxaa qise lagu wariyey ninbaa gabadh faaxisho ka doonay guri buu la galay albaabada inoo xidh buu yihi albaabadii oo dhan bay wada xidhay way usoo noqotay ma wada xidhay buu yihi macadaaqadaha haabay tidhi albaab keliya mooyaane isagana soo xidh buu yihi waxay tidhi waan u taag waaye oo ma xidhi karayo anigaa xidhaya ii baneeya bu yihi waa kee say tir haddaad xidhi karaysa orad xidhi waa albaabka samada wuxuu hi inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun oo albaabka samada ma cid baa xidhi karaysa ilahay bayna arkaya soo maha wuu cararay faaxishada wuu ka cararay tadakar xiina daak istaxya min allah ilahay buu ka xishooday waxaa la doonayaa qofka muslimka ahi markastay naftiisu xumaan ku dirantahay inuu ilahay subxana wa tacala xasuustay inuu arkayo daalacanayo walaa tajcal illaha ahwa linaadiriina ilayk adiga ha ka dhigin ilaahay cid ku arkaysa cidda ugu liidata haddaad xumaan naftu u bambaxayso dadka ka dhuumis odhanaya oo ilahay ma ka dhuuman karaysa haddaba istaxyi min allah ilahay subxana wa tacala inu ka xishoona ayaa waajib wacalimtu ana almawta yantadirunii faaxdadtu zaada liliqaa'i illah waxaan ogaaday geeri baa i sugaysa waxaan u diyaar garoobay waxaan ilahay kula kulmi lahaa sahaydii aakhiraan ilahay ku hortegi lahaa ayaan u diyaar garoobay qiimatu dunya bilkayl bal hadda miisaanka iska dhaafe kaylka iyo halbeega saar adduunyada nabigu uu sheegay alayhi salaatu wasalaam qowlkiisaanu ku bayinay wuxuu yidhi nabiga alayhi salaatu wasalaam wallahi ma dunya fi laakhiri ilaa mislu maa yajcalu axadukum isbaca haadi adduunyada ma doonaysaan intay miisaanka u dhan yahay halbeegeedu bal fartaada badda geli ka soo saar farta maxay la soo noqonaysaa iyaro qoyaana badda iyo isu qiime waxa fartaada qoyaan kusoo hadhay maxay iska gaadhayaan adduunyadu aakhire intaa lagna ka gaadhi mayso waxa weeyaan farta ayuu ayuu shaaray yaxye xadiiska markaa warinayay sabaabada la yidhahdo ku xigta intaana maaha buuri marka farta sabaabado keligeedu sheegay fartaa murdisada badda aad geliso qoyaankay ka soo saartaa bal hadda eeg buuri markaasi markuu farta geliyo filyami falyandur bima tarjic farta maxay la soo noqotay waxba qoyaan yar waxba badda kamay soo qaadin qiimada adduunyadu bal hadda daraahim mise shilin bay tahay waxa weeyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu soo maray bijadin asag mayit waxar yar oo dhukan oo dhega yaryar oo bakti fatanaawalahu fa akhada biudunay biudunih uma qaala ayukum yuxibu ana hada lahu bidirhab intuu waxar yar oo dhintay oo baktiyay oo dhega yaryar dhegta qabtay ayuu yaa shilin iga siisanaya yaa dirham fidaa iga siisanaya buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay dhahan saxaabadu maa nuxiba anahu lana bishayin maa nasnacu bihi wallahi inuu shayna noogu sugnaado ma doonayno maxaanu ku falaynaa qaala atuxibuuna anahu lakum haddaa bilaash maydin siiya waxarkaa yar baktiyo dhukan bilaash maydinu qaadan qaal wallahi law kaana xayan kaana cayban fiih hadduu nool yahay babay ceebe ku sugnaan lahayd bay yidhahdeen liannahu asak fakayfa huwa mayt waabu dhagayaryay oo u falxuyi hadduuba markaa dhintayna hadalba ma joogo wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam fawallahi maduuya ahwan cala allah min hada calaykum adduunyadu ilaahay way kala xaqirantay sida waxarkaa yari agtiina ugu xaqirayay dushiina ugu xaqirayay waa xadiis uu soo saaray muslim saxiixiisa waa kaa adduunyada haddaad markaa saarto haddaad miisaan saartay haddaad kifad saartay haddaad halbee ku eegtaba maxamed ibnu kacab axadu taabiciina hiqaat adduunyada ayuu ka warramayaa markuu sifeeye hadal dheer bulaa wuxuu yidhi dabeedna fa ashqi nnaas fa ashqa nnaasi fiiha man raqiba fiiha dadka waxaa ugu guuldarro badan qofka adduunyo jeclaada wa ascadu nnaasi fiiha man sahida fiiha dadka waxaa ugu liibaan badan oo ugu sacaado badan qofka adduunyada ka saahida hiya almucadiba liman adaacaha adduunyada ciddii adeecda ciddiyada adeecda way cadaabaysaa wmuhlika almuhlika liman itabacaha cidda raacdana way halaagaysaa alkhaaina liman inqaada laha adduunyada ciddii u hogaansanta waa khaainad camaluhaa jahlun shaqadeedu waa jaahilnimo wa cinaauhaa faqrun dadaalkeedu waa faqiir baa laga dhaxlaa wa ziyaadatuhaa nuqsaan kordhinteeduna waa nusqaan wa ayaamuhaa duwal ayaamaheeduna waa isweydaar wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas waa ywm biyowm saaca bisaaca saacaduu farxi saacadna waa uu murugoon saacad wuu qosli saacadna wuu ooyi wallahi gabolku haddii farxadii kuugu dhacdo inaanay waaga kuugu baryaynin farxadaasi ee adigoo murugoonaya oo dhibaataysan baad arki doontaa cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala canhu ba wuxuuhi yakfiika min naciimi dunya alislaam wayakfiika min ashuqli daaca wayakfiika min alcibri almowt adduunyada naciimkeeda waxaa kaaga filan islaamnimo waa nicmada ugu weyn taa ku dhig oo goosdambeedka ku qaniin shaqana waxaa kaaga filan daacada ilaahay ee ka shaqeeya ku mashquul daacada ilaahay cibro iyo taamilo wax lagu taamilo qaato geeri baa kuugu filane geerida xasuusnow yaquulu llahu tabaaraka wa tacaala xaakiyan can mumini can muminin min aali fircawn ilaahin baa wuxuu ihi isagoo ka warramaya mumin ka dhashay qoom markaasi fircawn ee qibdiyiinta la odhan jiray qoomka markaa fircawn ka dhashay gaalnimadii fircawn qoomka qibdiyiinta la yidhaahdo ilaa yawmina hada bay ku jirtaa ilaa yawmina haada waxa ay ku baaqi yihiin kufrigii fircawniga ahaa in fara badanoo ilaahay halaaga ugu talagalay intuu ilaahay u naxariistay waa ay qaateen diinta ilaahay waxaa markaa yidhi isagoo ka warramaya ya qawmi inamaa hadi alxayaatu dunya mataac wa ina alaakhira hiya daaru lqaraar ogaada buu yidhi qoomkaygiiow tan ee xayaatada adduunyada waa mataac manfaca sahay yaroo gaabanoo qofku sahay usii qaato markuu xoolaa raacaya amaba safarka u baxayo ayaa la ydhahdaa mataac waa wax dhammaanaya adduunyada wax dhammaanaya aakhirana waa daartii qaraarka ay daaru lmustaqr waa daartii lagu istiqraarayay walihada yu'ta lmowt calaa suurati kabshin marka noqdo fariiqun fi ljana wafariiqun fi saciir ahlu jannuu ahlu jannada galaan ahlu naarku naarta galaan baa la odhanaya ya ahla annaar fayadalicuun wayasharaibuun qolada marka ahlu naarka loo yeedho luquntay taagayaan dabeedna way soo eegayaan ya ahl aljanna marka la yidhahdana iyaguna fa yadalicuun wayashraibuun luquntay taagayaan oo way markaasi soo eegayan wax loogu yeedhayo ma garanaysaan waxa waa mawdkii waa dhimashadii oo wel loo soo ekeysiiyey oo dabeedna qandaro udhaxaysa naarta iyo jannada la joojiyey haabay odhanayaan waa dhimashadii dabeedna inta la gowracaa loo odhanayaa yaa ahla aljanna khuluud laa mawt wa yaa ahla annaar khuluud laa mawt ahlu jannaw weligin jannada ku jiraysaan oo waaraysaan dhimasha ma jirto way farxayaan haddii farxad loo dhiman lahaa ahlu jannaha dhiman lahaa maalintaa waxaa la odhanaya ahlu naara waa waaraysaan naartaa ku jiraysaan geeriina ma jirto haddii naxdin qof nafi uga bixi lahayd ahlu naarkii naftu ka bixi lahayd naarta dhexdeeda maalinta marka taa loogu bishaareeye loo sheego ilahay subxaana wa tacala tawfiq baan weydiisanayna wa xadiis mutafaqun calayhim ida kaanat hiya daaru lqaraar ida kaanat hiya daaru lqaraar hadday aakhiri noqoto daartii sugnaanshaha wadunya mataac kullu dunya mataac adduunyadoo dhamina ay noqoto sahayiroo gaaban laa tataxamal aksar min daak wax intaa ka badan ay xambaari karaysaa ma jirto fama alwlaa an yucmalu lahu haddaba maxaa mudan in loo camal falo waxaa mudan aakhiro wax kale ma mudna aakhiro waa daarulqaraar waxa waajiba isticdaad iyo raqba aakhiro loola yimi addunyada la jeclaado waxa weeye noloshan adduunyadu waa ma keliya daaru subuur waa tii halaaga waa daaru mataac waa daartii lugooyada iyo raaxada yara gaaban kun fi dunya kaanaka qariib baan kusoo gebagabaynaya adduunyada ku aho buuri rasuulku mid qariib oo beled aanu lahayn soo galay amaba wadahaya ah oo tubku jooga waxay koobsanaysaa laba faa'iido waa mid oo adduunyada laga faahido aakhirana la jeclaado waxa uri salmaan alfarisi radia allahu tacaala canhu cajaban limuamini dunya walmawti yadlumu waxaan la yaabanaya bui qof adduunyo idiiloonaya geeriduna ay daba joogtay dalbayso waqaafin walaysa bimakfuurin canhu mid oo ismoog oo daboolan laakiin isaga aan la mooganayn wadaaxikun walaa yadri arabuhu raaqibun canhu arabuhu raadin canhu am saakhidun addoon qoslay intuu doono qoslay oo intii qoslay laakiin ma oga rabbigii inuu raalli noqday oo isaga ka raalli yahay iyo inuu cadhaysan yahay haddaanay adduunyadu qofka muuminkaa u ahayn daartii lagu nagaanayay iyo waddan uu deganaado waxaa qofka muuminkaa u habboon inuu laba xaaladood midkood qaato inuu noqdo qof qariiba oo beledkii qurbada jooga oo hamigiisu uu yahay uu sahay qaado waddankaaga inaad ku laabato ee aad ku nagaan lahayd ama aad noqoto qof musaafira oo aan markaa weligiiba meel deganayn habeen iyo maalinba soconaya beledul iqaama ku socda meeshii uu ku nagaan lahaa ee uu ku nasan lahaa sidaa darteed baa nabiga alayh salaatu wasalaam cabdullahi bni cumar baa kuna kuna naseexeeyey inuu labadaa xaaladood midun ku jiro innagaa maanta isugu naseexaanayna labadaa xaaladood miduna aynu adduunyada ku noqono haddii kalena waa guuldaro ilaahay inama kado inamana dhigata adduunyadu wayna kadaysaa oo wayna lugoynaysaa oo waa qaraara oo waa markaa mid saaxirada tasxaru acyuni lculamaa famaa baaluka alcaama adduunyada waa saaxirado xataa culimada indhahooda way sixiraysaa caamada aan wax magaratada ana hadalkeeda badaa adduunya ka digtoonow yaanay ku lugoyne xaqiiqadeeda ogow sahayna ka dhigo oo waxa weeyaan daartani waa daarulcubuure waa biriij aad intaad dhinaca ka qabsatay dhinaca kale uga baxayso intaynu aakhira ama geerida gaadhayno oo keliya ataynu biriijkaa ku taagnaanayna intaas yaray fursaddu yaanay naga dacyacmin rag iyo dumar waayeel iyo yaryar ee markaa culimo iyo caamo kulligeen diyaar garobaana laga rabaa intaasaan naftayda ku waanin lahaan maanta meesha u imi inaan naftayda markaa daalimada ah amaaratu bisuu ee xuma falowga badan ee waxmagaratada ah ee qaafilada ah inaan ku baraarujiyo tiinana waan la jecelahay allah yuwafiquna jamiica wabillahi tacala tawfiiq subxaanaka allahuma bixamdig tabaarakta ismuk wa tacaala jadug walaa ilaha kayruk